alxamdu للh رb العاalمين وأصلي وأsلم عlى نبيه الكريم إmام الxنفاء وqائد الغر المحجلين وعlى آله وأصحاaبه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهma انfعna بma علمتna وعلمna علما ينfعna وزدna علما والحamdu للh عlى kuli xاal baabu نفقاaت baynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayey masruufka iyo qoyska wixii u baahan yahay in ninkan waajib loogu leeyahay waxaynu soo qaadanay xadiidka koobaad oo ka hadlayay gabadh ka cabatay ninkeedii u sheegtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka qaadanayso maalkiisa wax ku filan ka qaada buu ihi laakiin si macruuf ahoo wanaagsan oo aan isku xadgudbaynin ha ahaato waxaa mar walba kasii wanaagsan taa iyada oo gabadhu ninka ka doontaa wixii ay u baahan tahay iyo inuu u kordhiyo sidoo kale masaalixda iyo mafaasidana in la isu eego maxaa dhiba jira maxaase dheefa gabadha laftigeeduna ninkeeda inay dabeecaddiisa barato oo haddii ay keenayso matalan in waxaan ay ka qaadanayso xoolihiisi aanu ogeyn inay keen hadday keenayso inay kala tagaanba ama qoyskii uu ku burburo dee dhibaatada ka imanaysaa way ka weyntay maslaxada la kordhinayo marka taana waxaynu odhan lahayn waa baraarujin macnaha xadiiskuun baa sheegay oo yidhi gabadhu way ka qaadan kartaa xoolaha ninkeeda wixii ay ku dhammaystiranayso biilka ha wuu yidhi xadiidku laakiin dee xadiisyo kale oo iyagana u baahan in lala akriyo xadiidka ayaa jira oo la xidhiidhayay labada qof dee habka ay u wada noolaanayaana wanaagsan danan haddii ay wax ka qaadato maalkiisa oo liiska tuugada uu ku qorayo oo odhanaya tani mid la qabi karaba maaha waa saariqad dee meeshii waxaa imanaya in qoyskii burburo oo idhaahdo mar haddaan annaana ma jirin waxa weeyaan dee ma qabi karayaba xaaski arrinku hadduu halkaa gaadhayo waa inay dhan kale uga wareegtaa waana isaga ku qancisaa waxaan inaanu ku filayna uu mudan yahay inay kordhiso inuu kordhiyo oo reerka biilka u kordhiyo ama gacalkiisa iyo xisadiisa ay u sheegto saasaa wanaagsan marka waxaynu uga jeednaa maslaxadda iyo mafsadada in la isu eego mar walba sharcigeenu uu farayaa taa oo daliiladeeduna dee aada ba u badan yihin arrimo badan oo waajibba ah ama miisaan weyn diinta ku leh ayuu nebigu isaga dayn jiray mafsadada ka imanaysa daraaddeed waxaa ka mid ahaa dhismihii kacbada waxa aan jeclaystay buui inaan kacbada halkii raadkii nebi ibraahim saaskiisii gaadhsiiyo laba albaabna u yeelo hoosna u dhigo laakiin qoladan quraysh oo wakti dhow islaamkoodu ahaa ayaan isridiintaba way ka carari munaafiqiinta waxa macruuf ahaa dhibaatadoodu way badnayd waajibna way ulahaayeen in gacan la saaro wuxuu isaga daynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo asxaabtiisii buu laynaya oo dadka muslimiinta fitno ay halkaa ka dhex xoogan almuhim waxyaabo maslaxo ahaa oo iman lahaa mafsadada ka imanaysa daraaddeed ayaa looga joogsan jiray marka taa waxaynu uga jeednaa xadiidku wuu sheegay oo xaq way u leedahay wixii maalkiisa ah inay ka kororsato haddii isaguna uu heli karayo haddii waxan ay leeyihiin haddaanu irhaaq iyo dhibaato ahayn mar walba laakiin waxa ka wanaagsan waxay isla sii ogol yihiin iyo saraaxadda iyo warka cad intaasaynu ka dabageyn lahay وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قdمna المdينة مdينadii رasuulkaanu soo galay صلى الله عليه وسلم waa magaalada مdينة فإdا رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxaanu aragnay نبigio قائم على المنبر mimbrka dushiisa taagan يkطب الناaس ويقuل dadku khudbad u akriyayaao wuxuu leeyahay yad lmucطi lculyaa gacanta ka wax bixinayaa sarraysa yad lmucطi qofka wax bixinaya gacantiisu alculyaa waa ta sarraysa ee sharaf sare wabda ku bilow biman tacuulu dadka aada biilinayso ama aada masruufayso ku bilow ummaka hooyadaa ku bilow wa abaaka iyo aabbaha wa ukhtaka iyo walaasha wa akhaaka iyo walaalka uma intaa kadibna adnaaka fa adnaaka sida ay dadku kuugu dhow yihiin midiba midka uu ka dhow yahay ku bilow masruufka baabka nafaqada ayaynu soo tilmaanay tacriifkiisa waxaynu soo aragnay oo kale xukumkiisa inuu dee waajib ahaa dadkuna isku wada mid maahee qofka uu waajib noqonayo masruufkiisa xagga dambaynu ku qaadan doonaa ee culimadu u badan yihiin inuu asalka iyo farac yahay kuwa dhashiya kuwii ku dhalay xikmadda ku jirta waxa weeye bulshadii oo la isku xidhayo takaaful ijtimaaciya in la isxil qaado la isku tiirsado oo arrinka la biijiyo si aan cadowga dadka ugu kaxaysan karin adduun iyo duruuf dhaqaalo uu kaga faa'iidaysto waxaa looga sii bilaabay dadkan qofba qofka uu ka dhow yahay dadku sida ay waxu hayaan qofku inta uu isaga ku dhow hadduu inagaga filaado waxaa la rajaynayaa inta kalena inuu waxun ku taro kuwii ka ag dhowaaba haddii uu laynooga soo dhaco xaggiisa oo inagaga fillaan waayana cid kalena waxba kusii tari maayo marka hebel markuu ku filaado inta ka ag dhow ka kalena kalena saas dee midba waxaa loo helayaa cid lagu meeleeyo sidan aad aragtee dadkeenu igshoorankan magtay ku jiraan dee qabno iyo qooroo la yidhaahdaan macnaha qabnadu waxa weeyaan qofba inta qoyskiisa ah ee aan waxba hayn inuu wax ka bixiyo inta qoyskiisa ah ee aan waxba hayn mag inuu inaga filaado saasunbaa loo qaybiyaa arbaa hebel hebel baa wax ka bixin kara ku qora inta kale ku qora inta kaleba sida loo hayaaba la wada meelaynaya marka halka laga duulaya waa saas weeye aqsaamta nafaqada wn waynu soo xusnay xalayto nafaqa lilmamluuk wa nafaqa lilqariib wa nafaqa lizawja saddexdii qayboodba halkan buu sheekhu kusoo ururin doonaa aayaadka iyo axaadiidta ka warramaya aayaadka soo aragnay axaadiidtiina waa kuwanaynu ku dhex jirno weeye sanaaxadda iyo dabacsanaanta iyo macaanka iyo wanaagga islaamkaad halkaa ka arkaysa dadkii isuguba dhowaa gacalka ahaa xigtada ahaa isugu jeclaa kol hadduu isu dardaarmayo sharcigu oo uu leeyahay kaasaa kugu dhowba haaka kaasuu ka bilow oo ka filow xadiidkani waxa uu sheegay tartiibta loo samaynayo nafaqada ama biilka uu qofku bixinayo iyo masruufka bal dadku sidaa ay usoo kala horeynayaan marka u horeysa wuxuu nebigu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam qofka wax bixinaya iyo ka wax la siinayo inuu fadli badan yahay qofka waxsi wax bixinaya labada gacmood gacanta wax bixinaysa iyo gacanta qaadanaysa inay fadli badan tahay gacanta qaadanaysa macnaheedu waxa weeye adigu bal inaad isku daydo mar walba kii wax bixin lahaa ee aan wax qaadan lahayn inaad halkaa ka duusho ha iska dhigin adcafu nnaas adcafu nnaas inaad tahay oo ka waxuun dooni lahaa ama shaxaad ama siyaaro ama sado ama cashuur kii wuxuun dooni lahaa ee dadka un baarasayd saaran oo iyaga dhiig miranaya noqon lahaa bal ha ka fikirine waxaad ka fikirtaa inaad noqon lahayd ka inta isku filaado dadkana wax ku tara khayru nnaasi anfacuhum licibaadi kaas weeye horta kaas weeye alyad اculya khayru min alyadi sufla wاlyad اculya hiya اlmunfiqa waa gacanta wax bixinaysa yad lmucti alculya taasaa sarayso sharafta leh taasi waa fadliga iyo xagga sharcigu miisaanka uu saaray laakiin adugu marka aad wax bixinayso ha iska dhigin kii xariifahee sarreeye ee qofkan ka fadli badan ee u tar sheeganaya ee isu muujinaya inaad ka sarrayso sidaa ha isu dhigin taasi waxa ay ku tahay culays iyo diiqad qofka aada wax siinayso taasay dhib ku tahay waaya marka wabda biman tacuulu ciddaad biilinaysa ku bilow waa hooyadii aabbihii walaashii iyo walaalkii ka midiba midku ka dhow yahay marka waxaad halkaa ka aragtay labadii waalid buu ku bilaabay nebigu wixii aada heshay inaad ku bilaabayso labadii walaalaha ahaa walaalaha haydeenna waa ku xigsiiye waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale raggii iyo dumarkii dumarkiiba horeeya aabbaha iyo islaanta islaantii baa la horreysiiyey walaalkaagii labaa iyo tii dhadigay inantii baa la horreysiiyey mar walba dhadiggaa horeynaya mustafaadaadka xadiidka aynu ka qaadanayno fadli weyn buu leeyahay qofka wax bixinaya isagaa ka fadli badan kii qaadanaya marka u horeysa waxaad ku bilaabaysaa nafta oorida faraca usuusha mamluukaadka iyo waxyaabaha aada leedahay saa tartiib saasay noqonaysa qofku naftiisa isagaa ugu horreysiinaya haddii aanu iisaar samaynin oo aanu iska doorbidin saynu axaadiista dambe ku arki doono dadkan haddaad wax wada gaadhsiin kari weydo siday u kala horreeyaan baa lagu kala horreysiin doonaa aabbaha iyo hooyada waxa la isla waafaqsan yahay in hooyada lagu horreysiinayo maadaamay ka itaal daran tahay maadaama ay dumar tahay maadaama laga yaabo socodku isagu leeyahay inaanay iyadu yeelanin oo gurigeeduna iskaga egaato odaygu laakiin wuu wareegayaayo allabari soo cunyaa iyo qaar maqaaxi wax kala soo wadwadyaada dee waa nin oo wuu wareegayaayo waa si uunbuu uga ugaga dhowdhow yahay saa darteed baa iyada lagu horreysiinaya markaad waxba u wada weydo yushtarad liwujuubi nafaqati lqariib min usuulin wa furuucin waxawaash hina lmunfiq goortay nafaqadu kugu waajibayso waa inaad adigu hayso markaasay waajib noqonaysa qofkan maalan xigtada waxaynu soo nidhi nafaqadii oorida la garay laakiin qofkan xigtadaada ah ee biilkiisuu kugu waajibayo waa kee madaahibtu dhowr qaybood bay noqdeen waxayse u badan yihiin saddex madhab asalka iyo faraca inuu yahay qofkaas asalka iyo faraca ayuu noqon doonaa oo looga jeedo aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo ayeyda iyo kuwii iyaga sii dhalay furuucduna dee waa dadkii yaryaraa ee aad dhashay iyo kuwii aada awowga iyo ahayd iyo kuwaas wey mar walbana cidda ay wax ku waajibayaan waa ragga ee xagga dumarka ma ah nusuus badan bay soo qaadanayaanoo qaarkood aynu arki doono aimada qaarkood baa waxay ku darayaan walaalaha sida xadiidkaniba uu sheegay dadka walaalahaaga ah laakiin qofkan ay waxu waajibayaan waa qoftii aan waxna haynin isla markaana aan shaqaysan karaynin oo naafo ah ma waxbarasho ku jira oo si uun wax ka hor joogsado inuu wax raadsado ay jiraan wey qofkanna waa qof aan waxba haysanin xataa asalkiiyo faraca laftiisa markaa la siinaya waa marka aanu waxba haysanin qofkii hadduu isagii waxhaysto waajibi mayso marka fawaariqda ay leeyihiin masaariifta oorida iyo masaariifta qaraabadaada waxyaabaha u kala farqigaa xalay baynu soo xusnay in aanay dayn noqonaynin qaraabadaada masaariiftooda haddii wakti ka mida aada waxba siin weydo inaanay dayn noqonayn baynu soo xusnay laakiin wakti waxaa jira ay dayn noqonayaan waktigaas waxa wey haddaad cid ku ballamiso dukaan baad ku reebtay ama bakhaar ama mid waxaysto waxaad tidhi aabbahay ama hooyaday ama ayeyday ama inankayga wax sii biil sii adigaa damaanad qaadayba waad ku reebtay markaa goor dhowto odhan maysi wixii waan ka noqday ama dayn buu dayn ma noqonayo wakti dhaafay wey waa ilaa wa ilaa waa lagu yaabaya marka labaadna waxa weeye haddii uu qaadigu kugu xukumo oo ku dhaado adiguna waad haysaa iyaguna waa fuqaraa waxaa lagu leeyahy intaa inaad bixiso markaana dayn bay noqonaysa saasaa loo badan yahay qariibka ay waajibayso asalkiiyo farca aimada qaarkoodna waxay ku dareen dadka walaalahaada waa markaanu qofki shaqaysan karay waa markaanu qofki waxba haysanin xaaladahaas wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu ihi lilmamluuki kii lalahaa wuxuu leeyahay dacaamuhu raashinkiisa iyo wa kiswatuhu dharkiisa dacaamuhu wa kiswatu dharkiisa iyo dhuunigiisa walaa yukallafu laguma mashaqeeyo min alcamali camalka xaggiisana ilaa maa yutiiqu wixii uu karaya unbaa la saaray rawaahu muslim waxaynu soo niri nafaqadii zawjada iyo nafaqadii qariibka iyo nafaqadii mamluuka xadiidka nafaqadii mamluuk uu tilmaamay ka horena kii qariibka ayuu tilmaamaya ta zawjadaana u badan doonta mamluuk waa qofkii ciddii aada lahayd wey waa addoomihii dacaam iyo kiswa dee dharkiisa iyo dhuunigiisa inaad aratirtood waxsiisu kugu leeyahy hadduu kuu shaqeeynayo adeega uu ku yahayna dee wixii uu shaqo qaban kala saar waa addoonoo halla kadeeda la odhan maaye camalka wixii uu kari karayuunbaa qofkan la ilaahay ku mashaqeeya adiguna aad ka doonaysa hadduu kuusoo shaqaynayo lacag kuusoo saaraya hadduu guriga ka adeegayo hadduu tijaarada iyo xoolaha kula wado waa in mar walba qofkani waa qof bani aadamahe si naxariista loola socda islaamkeenu waa baneeyo u ogolaaday marka hore shayga la yidhaahdo addoonnimada macnaa inuu qofku qof kale addoon u noqdo waxana wax soo jiray buu ahaa gaaladuna dadka islaamkaay qabsadaan way addoonsanayaan iyadiioo kuwii laynaga qabtay la addoonsanayo in kuwa laga qabtay laga daayo waxa ay noqonaysaa in aan wixii ay xaq u lahayn lagula dhaqmin taas waa mid jirto oo wax soo jiray buu ahaa addoonnimadu saa darteed islaamku meesha kama saarine laakiin dhibkii lagu hayay buu ka dabciyey dhibkiibuu ka dabciyey markaasaa dee aada arkaysa axaadiisu sidan oo kale si wanaagsan inaad qofkii ula socoto oo si wanaagsan aada ula shaqaysato oo si wanaagsan aada u raaligeliso oo si wanaagsan aada u xarayso qof mu'mina markuu noqdo islaamku waxaa kaloo uu kusii dabciyey arrinta addoomaha mar kastoo qofkaasi uu mu'min noqdo in la xoreeyaa sunno ah aada nusuus badan oo u dhiirinaysa qofka xorayntiisa badan kafaara gudkii iyana ha lagu xoreeyaabaa la yidhi marka waajib bay tahay qofka in wax la siiyo faral wey saa uu xadiidka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam baaburcidqi baynu wax badan oo ka mid a kusoo aragnay markuu nebigu ka hadlayay addoommaha iyo masaariiftoodu inay waajib tahay sida oridoo kale hum ikhwaanukum buur war waa walaalihiin ilmo bani aadamu baa wadatihiin jacalahum allahu taxta aydiikum ilaahay baa gacanta idiin geliyey fa adcimuuhum mima ta'kuluun waxa cunaysaan wax ka siiya macnaa xataa raashinkiinu isku mid ha ahaado wa albisuuhum mima talbasuun waxa aad dhar xidhanaysaanna iyagana siiya isagoo addoonku haddana dharka aad u kale ha lahaado walaa tukallifuuhum maa yuqaalibuhum shaqo ka xoog badanaysoo dhib ku ah ha u dirina fa in kallaftumuuhum fa aciinuuhum haddii shaqo adag u dirtaanna garab gala addoonkii dhuunigaagii ha yeesho dharkaagii ha yeesho shaqada la qabo dee markaa magacii unbu addoon ka yahay wax kale oo aada la dheertayba ma jiro waa ixsaanka islaamka xadiidkana halkan wuxuu sheekhu u keenay nafaqada waxyaabaha waajibaya waxaa ka mida tii addoommaha iyo tii xoolaha nool xagga dambaynu ku arkay wa can xakiim ibni mucaawiya alqushayri can abiihi radia allahu canhuma qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yihi rasuulkii ilaahayow maa xaqu zawjati axadina calayhi midkayo ooridiisu xaqay ku leedahay waa maxay mudaafu ilayhiga dib baa loo laqbeeyaabaa la ama idaafade maa xaqu zawjati axadina saddexdaa eraybaa isu idaafaysa zawjadu waa ooridii marka mid annaga naga mid ah ooridiisu xaqa ay ku leedahay calayhi dushiisa muxuu yahay bal waxaad noo sheegtaanu magankaaga nahayo marti cilmigeeda inaad masiiso ooriyaha iyagu maxay xaq nagu leeyahay arrin muhiima wey qaala nebigu waxau ihi an tudcimahaa idaa dacimt markaad wax cunayso inaad siiso intaad cunto in leeg wa taksuuhaa ida iktasayt markaad arad baxaysana keligaa ha arad bixina xaaskana ku dar wataqadama fii cishrati nisaa'i biraqam kada xadiidku halkaa hore inagu soo horumaray ka labaad wa can jaabira radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam fi xadiidi alxaji xadiidkii xajka bituulihi ee dheeraa maca tuulihi xadiidkii xajka ee dheeraa markuu nebigu ka warramaya fii dikri nnisaa arrinka dumarka markuu sheegay fii dikri nisaa arrinta dumarka markuu nebigu sheegayey ummaddana uu u dardaarmaye wuxuu ihi walahunna calaykum war waxay idinku leeyihiin dumarku risquhunna dharko diilkooda wa kiswatuhunna iyo dharkooda bilmacruufi si wanaagsan oo sidaa kari karaysaana akhrajahu muslim xadiidkaasoo dheeraa axkaamta xajka ka warramayey waxa uu ka soo galay intani ay ka soo gasho khudbadii khudbatulwadaac ummadda markuu ujeeda ujeedinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku daray dhinacyo badan buu ka hadlayo markaa xuquuqda qoyska ragg iyo dumarka ay isku leeyihiin buu ka hadlao tii dumarku xus markaasuu uhi dumarku waxay idinku leeyihin dhar iyo dhuuniba way idinku leeyihin si wanaagsan inaa usiisaan marka labadan xadiid labaduba waxa ay sheegeen waxyaabaha ugu sii muhiimsanee dee xaaska iyo ninku ay ku wada soconayaan ninkii waajibkauga waxaa ka mid a dharkiiyo dhuunigeedii inaanay ka warwarin wixii u heli karayo marka wuxuu mar kale daliil u yahay nafaqadii oorida alrijaalu qawaamuuna cala nisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim aayaddaana ilaahay waa ku sheegay labadan xadiisna way sheegeen nafaqadani qofku way ku waajibaysaa hadduu maalqabeen yahay iyo hadduu faramaran yahayba wa annahaa laa tasqudu bixaalin cinda jumhuuri lculamaa marnaba kama dhacayso qofka oo lama odhanaya adu iska nas iyaba ha shaqo tagteen inaanu waxba iska bidin ooridiisi laakiin uu u tusiyo inay isku mid yihiin ay isku naf yihiin oo ay naf qaybsanayaan ayaa halkan aad ka arkaysa saa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fuqahadu qayb ka mid abaa waxa aad ku arkaysaa maala kutubtan waaweyne maraajicda ahee fuqahada ama shaaficiyadoo kaleba haddaad soo qaadaad akrido way qadarayaanba nafaqada intaasoo kiilooyo bariisay ku leedahay maalintii garaamkeedu waa intaa intaasoo saliida intaasoo dharxidhashaa intaasoo aalaadkii la isku qurxinayay kuwii guriga la dhigayay kuwii nooca ahaa wax wada qadarano noocaas sidii garaamkii askarigaoo kale ayay tirinayaan laakiin qadarka noocaasa he in la qadaro iyadu daliil ma leh daliil ma laha kusoo arooray oo waxay ku odhanayaan muusirku intaas ayaa lagu leeyay mucsirka faqiirkana intaa mutawasitkana intaa mid waxa lagu leeya kiilo midna nus kiilo midna kasii yareeba aimada qaarkood baad moodaa inay halkaa uga sii yaro dhow yihiino waxay iyagu sheegeen asawaab almaqtuucu bihi cinda jumhuuri اlculamaa ana nafaqata zawjati marjacuha ila alcurf walaysat muqadarata bisharci bal takhtalifu biikhtilaafi axwaali اlbilaadi waalaazminati wa xaali zawjayn saa ibnu taymiya ayaa masalada ka waramayo waxa uu ibn xasam laftiisuna waa aad bu ugu doolaayo wax daliiloo tusinaya in la qadaro oo loo garaameeyo ma jiro waana nooc karantiimo ahoo dee labadii qof haddii iyadii laydhaa intaasay leedahay isagiina wuxuu doonuu yeeli karaa taab sida u hadlaysa nusuustani wuu ka fogaanaya marka waxaa loo eegayaa uun bilmacruufi daa u nebiguuri macruuf kadalik curfiga ummaddaasi meesha ku nool sida ay waxu isticmaalaan iyo waktiga la joogo iyo qofka xaaladiisa ama labada qof xaaladooda ee isqaba ayaa loo eegaya waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dee asxaabta akniyada ah iyo kuwa fuqarada ah midnaba lama sheegin in koombooyin iyo galaamo iyo garaamo la qadari jiray lama sheegin ee ninkiiyo gabadhu waxun bay wada qabeenuun nebiguna xaasaskiisa sida ula dhaqmi jira waxay ahayd wuxuu helo iyagu u dhiibi jiray sidaynu inaguba yeello iyadun baa loo dhiibi jiray islaanto naa wax ma haysaan a waxanaanu haynaa bal soo ka soo rida maanta waxbaba ma hayna oo faramadhanahayba dabeedna markaasuu martida iyo inuu meelayo isku dayaya ama isagu wax iska raadsado marka iyaga un baaba dee ahaa un cidda qasnajiga ka ah marka sidana inaga laftigeenu yeello qofkii dee masruuf bixinaya kii kiishada islaanta udhacaya maynu sheegine in iyagii wax loo dhiibo oo dabeetana wixii ay bixinayaan iyaga un lagu haleeyo laydhaa reerka dee weydinkaa waa fiicanti marka curfigaasun baa loo eegaya qofkan lodkiisu waxa ay wax ku bixiyaan iyo gabadhan lodkeeda waxa la siiyo dariiqo noocaas masale lasii xidhiidha tii xalayta aynu soo maraynay xadiidka abi sufyaan iyo hinda haddii masalan ninkii biilkii uu gabadhii udhiibayo oo iyadiina ay halkii uu yidhi ku bixi ka duudo lacag buu siiyaa biila ama maalin ha u siiya ama bishii ha u siiya ama sanadkii ha u siiye marka halkii uu ku yihi ku bixi kumay bixinin ee meel kale ay ku bixiso maxay noqon kartaa meesha ay ku bixisay hadday dee maslaxad u tahay iyada iyo caruurta iyo qoyska hadday dan u tahay ha wax dhiba ma leh oo dee dhan kale unbay kasoo wareejiso reerkii unbay dib ugu noqonaysa masalan hagbad bay ku gashay oo hagbad aanay aanu isagu ogeyn hagbadaas dumarka aad bay ugu yar badan tahay ayay gashayo waxbay ururisaa akoonkaasay samaysay laakiin marka ay soo qaado meel kala geyn mayse ama aqalkay wax u siinaysaa ama caruurtay wax u siinaysaa ama iyadaa isticmaalaysa dee dhan kale uunbuu ka soo galay reerkii wixii wax mushkilada maleh haddii laakiin meelo kale ay ula kacayso iyada ina isaga inay xalaal weydiisato weeye markaa ama tijaarad kale iyo waxbay ku gashay ama cid kalaabay siinaysaa oo masaariif kale ka bixinaysaa waa inay u sheegtaa isaga oy tidhaahdo masaariifteenna masaariif kalaa barbar socotee de ha ka dhicina la qabso iyada qudhigeedu waa sadaqa uno dee wixiisii qofkii waxay u gelayaan liiska aakhire u gelayaan laakiin si aanay qoyskana u burburinin isagiina qalad aanu ufahmin ha u sheegto ha tidhaahdo infaaq intaa leeg sadaqa intaa leeg baan ka bixiyaa oo aan ka dheegaa ee igu ogow waxba yay qarini waaya gabadhii la fula ee markaa waktigii cadadbaxa ku jirtay iyada laftigeedu dharkan iyo dhuunigan way yeelanaysa ilaan xukunkii orida unbay leedahay saynu kusoo maraynay baabkii hore ee alaaqa wacan cabdilaahi bni camri radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi kafaa bilmari qofka waxa ugu filan itman dembi waxa ugu filan an yudayica inuu dayaco oo baylihiyo man yaquutu cidduu beeliyo ama raashimo inuu dayaco taasaaba dembi ugu filan ba rawaahu nasaa-i wa huwa cinda muslim xadiidku muslim agtiisa bilafd lafdigan uu ku qoran yahay an yaxbisa inuu hakiyo xanibo can man yamliku cidda uu hayo quutahu raashinkiisa iyo calafkiisa iyo biilkiisa cidda uu hayo inuu ka xabaaso oo uu siin waayo qofka taasaaba dembi ugu filanba laba macnaad moodaa inay kala sheegayan qaybta hore waxay sheegaysaa qofka waxaa dembi ugu filan dadkii biilkoodu waajib ku ahaa inuu biil u soo saari waayo ka dambe muslimna isaga oo haya inuu xanibuu siin waayo oo idhaahdo waxba idin siin maayo oo masruufkii uu ka goosto taasaa dembi ugu filan ama isagoo hayuu ka goosta u siin waayo ama isaga oo soo saari karaya ayuu soo saari waayey oo baylihiyey shaqadooda marka halkaa waxaa ka muuqday dee dadkii lagu halaynayay hadduu bulshada dayacay cid kalena uma soo socdo waa qof shucuurkiisa mas-uuliyadeed uu yaryahay waxaad halkaa ka fahamtay waajibkan nafaqada qofku hadduu dayaco inuu dembiile noqonayo ila waajib markuu qofku ka baxo waa dembiile isagoo heli karaya hadduu diidana colaad dhex marta isaga iyo xaaskiisa ama isaga iyo caruurtiisa ama isaga iyo xididkiisa hadduu ku cunaqabateeyo sidii maraykanka hadduu xaaskii cunaqabateeyo iyo ciyaalkii iyaduna waa xaaraan xaaraan wey oo xilka aada leedahay inaad u dayacdo qof aad la ficiltamayso waa u xaaraana wax kale iska daayo xoolahaaga ama xayawaanka gurigaaga kula jooga oo aada dayacdaadaa dembigan ku mutaysanaysa ilaan bisad arsaaqadii laga xidhay oo gaajootoo dhimatay buu nebigu tilmaamay inay gabadhii haysay naar ku gashay gabadhii xanigtay xadiidkaas oo laga qaadan kara buu sheekhu leeyahay shimbiraha iyo xayawaanada iyo wixii ama la daawanayo ama lagu shaqaysanayo ama xadiiqada la keenayo in la iska haysan karo laakiin u baahan in la siiyo raashinkooda la siiyo mushkiladdan xadiidku ka warramayo waa mushkiladda mujtamaceena haysata aynu odhan karno malaa mujtamacaadka caalamka aad bay uga duwanyihin arrintan karaya ayaa caaqiliina iska yihin caailiin mujtamaceennu marka hore wuxuu aha mujtamac xoola dhaqataa sidaa u og tihiin mooyaane xooluhuna dee dadku way sugaan oo waa loo fadhiyaa un ilaahay baa abuuray isagaa daaqa usoo bixinaya isagaa ku beeray cadkiiyo caanahaba marka halkanaa loo fadhiisanayaaoo xooluhu waanay foofayaan waanay soo xaroonayaan caanihiina waa laga maalaya cadkiina waa laga isticmaalaya wax kale oo laga qabanayo oo dee kaa raacaya ag marmaraya aan ahayn ma jiro arrintaas dabe dadka waxay ku tarbiyad qaateen in faraaq weyn ama janis weyn iyo waktigooda oo iska furan ay helaan dadkan aad la yaabsantaad leeda maxay u shaqaysan waaye dee ummadaha kale qofku sideed saacadood buu beer qodaya oo xoog isticmaalaya ama dhisba ku jira ama warshad ka shaqaynaya sidaasuu kusoo barbaaray kuna gaboobaya kani laakiin dee xoolaha ilaahay soo dararinayo ee soo debinaya daaqii soo cunayo iska ag socdaa dabeedna cid uu la sheekaysta iyo wuxuu ka warrama iyo wuxuu maaragtay rag iyo dumarba la raadinaya haasaawe waxaa keenaya faraaqan baa keenaya tii baa lagu tarbiyad qaatay dabeedna markii magaalada lala soo galayna xoolo la raacaana ma jire dee waa taa jaadkuun lala fadhiistay gidaarada marka isagoo qari karaya qofkii inuu kuuliga u galo oo waxuunuu soo qabto u baahan xoog ayuu halkaa iska fadhiisanaya leeyahy anigu waxaa ma qaban karaya ama ma kari karaya ama shaqadaasi munaasib iima aha waa uu ku dambaabaya labaatan kun hadduu soo saari karayo kuuli uu ka soo helo oo uu ka xaragoodo oo islaantii ay silicdo ama dawarsato ama kolaygii dul fadhiisato iyo dabakaayadii waa dembiile uu ku dambaabaya waanu idhaahdo adigu ha carcaranin suuqe anigaa carcaranaye adigu fadhiiso anna waa shaqo tegaya saas inuu idhahdo halkaasuu maaragtay islaamkeenu ka taagan yahay marka dumarkan hay-aduhu ay kaxaystaan ee masaakiinta ah waa meelaha ay ku harawsadaan had iyo jeer la adigoo sideed ciyaalahayabuu ku dayacay ninkii markaasa dabeetana dayacaadda iyo khaladka uu ninkeedu sameeyey ayaa islaamka loo nisbaynaya odhanayaan muslimku makantan miskiinadaa dayacaya khaladkii muslimka islaamka siinaya islaamkuna dee diin muqadasa buu ahaay oo aan khalad lahayn qofka muslimkii khaladka uu galo dee islaam looma nisbayn karo isagaa khaldamay ha islaamku halkan uu ka taagan yahay inaan cid kale lagu halayninee maatidii ninkii xoog ahaa uu shaqo tago hawlahan uu kaga filaabo hadduu dayacana waaba dambiinaba wa can jaabirin radia allaahu canhu yarfacuhu wuu rafcinayay ereygaasi waa erey loo isticmaalo xadiidka marfuuca ah yarfacuhu yanmiihi yuballiquh ereyadaasi waxay tilmaamayaan inuu nebiga gaadhsiiyey yarfacu macnaa xadiidkuu nebiga u rafcinayay oo ilaa inu nebiga gaadhsiisay buu tilmaamayy fi lxaamili gabadhii uurka lahayd almutawafaa canha ee uu ka dhintay zawjuha ninkeedii ninkeedii laga oobsadee ninkeedii uu ka geeriyooday taa markuu nebigu ka hadlayay wuxuu ihi laa nafaqata lahaa biil ma leh laa nafaqata lahaa biil ma lahaa gabadhii laga dhintay أخرجه البyhaqي ورiجaaلh ثقاaت لakiن qاaل wuxuu hi المحفوظ sida مaحفوظka ahi sida kale de markaa shaad bay noqone وqفhu waa inuu xadيiثku yahay mوquف صaxaabiga inuu ku joogo أثر qowl صaxaabigu yahay وahabta waxa sugmayba نفy النفqti نفqadii inaanay lahayn في xadيiثi فاطmة binti qays kamaa taqadama xadiidkaasuu inagu soo horumaray gabadha inaanay lahayn nafaqo inaanay lahayn marka way iswaafaqsan yihiin sida xadiidkaa faatima uu sheegayo iyo sida afarkan jaabir uu sheegayo labadubana waxay ka hadlayaan gabadhii laga dhintay inaanay biil lahayn biilna ma laha gurina ma laha sababta taa keenaysaana waxa weeye hadda asayba ha sidoo gurigana ha joogtee deen ciddii biilkeedu saarnaan lahaa dhar iyo dhuun iyo gurida ay ku yeelan lahay waa kan geeriyooday xilkiiba ilaahay uu ka dulqaaday hadduu xoolo leeyahay dhaxaluun bay leedahay de markaa dhaxalkeedaasay iska biishan doonta dhaxalkaasay wax ka qaadanaysa xoolihiina dee markii uu qofka naftu ka baxday ayay cid kale u wareegeen oo iyadiiyo carruurteedu ay ka mid tahay milkigii xoolahan waxa yeeshay markii ninkii dhintay iyada iyo carruurteedii ayaa yeeshay iyo ciddii kale dee xigta ah marka de kiina kiina xilmo saarna cid kale oo loo weydiinayo biilna ma jiro waxaagan wax ka cun wey ama biisha ama dhaxalkaagii qaado oo halkaasi taaganta haddii markaa qofkii aanu waxba haysaninna dee caruurta cidda u xigta ee maalqabeena ayuunbaa biilkii uu ku waajibaya caruurta yaryar ee aan qaangaadin dadka qaangaadhay iyagu ooridan iyo dadkii qaangaadhay iyo dee ummadooday ka mid yihiin laakiin carruurta yaryare aan qaangaadhin sibyaanta ah ee agoonta ah haddaan aabbahood xoolaba uga teginba dee ka xoolo hayste uxigunbaa xil ku saaran yahay waayo xadiidkaasi markaa wuxuu inoo sheegay faatima bintu qays iyo asarkan ama mawquufkan jaabir cidda nafaqada leh ee la sheegaya waa tii la furaa tii laga dhintay maaha horena waynu usoo sheegnay arrintaas waa masale la isku qabsado dadkeenu way isku qabsadaan oo agoontii oo ruuxii dumarka ahayd iyo xaaskii leh biilkoodu sidii buu isaga socdaa dabeedna laba sannadood ama saddex sannadoodba biil iska qaataa goor dhown baa dhaxalkii la isugu yimaadaa iyagii waxay leeyihiin dee waxani waa biil buu ahaa oo kii odaygu uu nafsiinayunbaa socday marka dadka qaarkoodna way u saamaxaan qaarkoodna dee xisaabi xilmale bay ku qaadaan oo waxay idhahdaan dee maxaynu isleenahay marka haddii sharciga loo eego waa kan jawaabtii sharcigu bixiyey dhaxalun bay leeyihin adoontu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxa uu yihi نبgu اليد العليا khayر min اليد سفlى gacanta sare ayaa ka khayr badan ta hoose ta sarena waa ta wax bixinaysa ta hoosena waa ta wax qaadanaysa وyبdأ أحadكم qofkiin wuxuu ku bilaabayaa biilka iyo kharashka uu bixinayo bima yacuulu ciduu biilinayo ciduu biilinayo ku bilaabaya taquulu lmar'a intan dambe waa hadal abi hureyre abi hureyra lifaaqan u sameeyey o wuxuu ihi taquulu lmar'atu gabadhu waxay odhanaysaa adcimnii dewari biili aw dalliqnii ama ifur markaa kol haddii arrintu halkaa taaganta wax lagu safaadi kara maahe ku bilow sii caynkaa ka odhan lahay adcimnii aw dalliqnii intaasay dee lasoo liganta ama dee waxaygii si aan xaq kugu lahaa iyo masruufkii dee amay sii dah markaa kaasaa laga bilaabaya sidaasaa maaragtay imaamu albukhaari iyo xaafidka laftiisuba ay tilmaameen intan dambe waa mudrajun fii aakhiri alxadiid in hadal hadal abi hureyre oo xadiidka xaggiisa dambe dabagalay weeye saasuu imaamu bukhaari iyo xaafid ibnu xajarba ay sheegeen rawahu baari qudniy wa isnaaduhu xasan wa can saciid ibn lmusayab fi rajul ninkiibuu ka waramayaa saciid ibnu musayib imaamkaa caalimkaa weyni taabicigii ninkaasoo laa yajidu aan helaynin maa yunfiqu calaa ahlihi ehelkiisa waxuu ku beeliyo saciid ibnu musayib wuxuu fatwo ka bixiyey fi rajuli ninkii laa yajidu maa yunfiqu calaa ahli ee aan helaynin ehelkiisa wax uu siiyo muxuu yihi qaala yufaraqu baynahumaa waa la kala kaxaynaya hadduu wuxuu ku biiliyo waaye sabri kari weyday ha iska furo sidaasuu fatwo ku bixiyey akhrajahu saciid ibnu mansuur can sufyaan can abi zinaad qaala qultu lisaciid ibni musayib waxaan ku idhi buu ihi sunatun waa sidani ma sunna ah sidani ma xadiis nebida in qofku marka uu masruufka waayo gabadha laga furi karo faqaala wuxuu uhi sunnatun waa sunne maadaama hadal aanu leenahayba wa haadaa mursalun qawiyun sheekhu waxa uu ku leeyahay ibnu xajar waa mursal qawiya eeg mursalladaa kala duwanoo mursalku markiisa hore waxa weeye taabicigu hadalku nebiga u kor yeelo isagoon sheegin saxaabi ma rafaca taabiciyu mursala waqiil kabiiruhum laakina daka lmustaiil marka hadduu taabicigu idha qaala rasuul llahi xadiidkaa mursal baa la idhaha arsalahu wuu isagii unbaa toos u qadimay marka mursalku culimada qaarkoodu way daliishadaan qaarna waa radiyaan waxtaja maalikum bihi waaxmedu kada abu xaniifata almu'ayadu saddexdaa sheekhba way daliishadeen imaamu shaafici isagu waxa u leeyay mursalka la daliishan maayo mursalka saciid ibnu musayib mooyaane oo mursalka saciid ibnu musayib markaan u dhabogalay waxaan arkay buu ihi cidda uu ka tegayaa inuu abi hureyre yihi sida qaalibka ah abi hureyre inuu sodog ahaabaa loo ayaa la sheegaayo marka malaa inuu sodogii hada mar walba sheeg sheego ayuu iska yaraa ka yar xishooday marka qaala rasuulullahi inbuu iska yidha iyadoo meesha abi hureyre uu ku jiro marka cidda uu ka tegayaa kol hadday saxaabi inaan wax dhibihi ku jirin ayaa halkaa aan ka gartay buu leeya imaamu shaafici marka maraasiilu saciid musayb mursaladiisu waa qaar xidhiidhsan markii loo dhabogalay kolka la ogaaday inuu saxaabi ka tegayo sheekhu waa sababta uu u yidhi wa haadaa mursalun qawiy waa mursal xoog leh mursal mutasila weyi waaya sidaa darteed buu hi waa sunne hadal aan leeyahay ma ah marka waxa uu sheegayaa qowlka abi hureyre ee odhanaya acimnii aw dalliqnii iyo qowlkan saciid ibnu musayib ee sunnahaba uu ka dhigay yufaraqu baynahumaa inay ku fasakhan karto gabadhii haddii ay weydo masruuf sababaha ay u ashkatoon karto qaadiga ugu ashkatoonayso fasakhaad ku heli karto waxaa ka mida wixii ninka ku waajibo masruuf ahaa inuu waayo waanay samri kartaa waa sida u wanaagsan oo asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim dumarkoodu dee waxba may fasakna dalbi jirin way iska samri jireen wa can cumara radia allaahu canh annahu kataba cumar wuxuu qoray ilaa umaraa'i ljnaad junuudda madaxdoodii wuxuu u qoray calaalkii muslimiinta madaxdoodii wuxuu u qoray fii rijaali rag qaabuu ka maqnaaday can nisaa'ihim dumarkoodii ka maqnaaday an ya'khuduuhum inay qaadaan inay qabtaan bian yunfiquu an ya'khuduuhum inay ku kalifaan bian yunfiquu inay biiliyaan reerahooda aw yudalliquu ama ay iska furaan fain dallaquu hadday furaanna bacafuu inay soo diraan ay bixiyaan binafaqati maa xabasuu gabadhan intii ay xanibeen biilkeedii akhrajahu shaafici walbayhaqi biisnaadin xasan waa xukun cumar colka had iyo jeer waa kii aynu soo sheegnay inuu soo isbedbedel ku samayn jira uu fasixi jiray afar bilood markuu qofku maqan yahay baa inuu soo fasixi jiray ragga qaarkood baan fasaxba qaadan jirin ee iskaga tegay dumarkii afar sanadood lix sanadood shan sanadood uba soo tawaabi waayey ama ogaanba ha isu yeelyeelo oo gabadhan ha u aamuso ama jiba iyo qiiro jihaadba ha qaado oo ha yidhaahdo gaalkii dagaalkiisi dhadhan baanu ku haynaa waanu dhow yahay xaalkiisu e maxaanu reeray kaga noqon ama taaba ha yidhaahdo jibadaasi ha ku jirto oo qof islaamu hiilinayaba ha aado ama isyeelyeelba ha ka ahaatee waar nin kastoo colaalka ka mid ahoo gabadhiisa u iman waaye muddada afartaas sanadooda ka maqnaaday ama laba sannadoodba ama wax siin waaye biilkii ha bixiya hadduu bixin waayo weliba taynin ka hadlaynaa waa biilkii ila mushaahar bay qaadan jireen marka ninka bulshada ka mida ama ciidanka ka mida ee bixin waaye reerka biilkiisa muddada intaa la eg inuu gabadhi ama biilkii siiyo ama furo hadduu furiinka go-aan ku qaatana intii hore wuu qalaynaya bacafuu binafaqati maa xabas muddadii gabadhan isaga ay u xanibnayd eenay oorin ahayn furayna biilkeedii way soo qoranaysa saasuu xukumay cumar kataba ilaa umaraai ljnaad jundiga colaalka amiiradoodii iyo madaxdii wuxuu u qoray fii rijaali kaabuu can nisaa'ihim rag dumarkoodii ka maqnaaday oon iyadiina u iman masruufna siin an ya'khuduuhum dhabha soo siiya soo qabta buuhi nimankaa bian yunfiquu aw yudalliquu waar xaasaska wax siiya ama soo fura fain dallaquu hadday yidhahdaan furnay bacasuu binafaqati maa xabasu intii ay xanibeen gabadhan ay hakiyeen ay habsaamiyeen dee biilkii ay ku lahaydna soo siiya marka hadduu laba sano ka aamusnaa labadeedii sano soo sii biilkii ee aanad waxba siinaday ku joogta xadiidku waxa uu tusiyey qofka wax bixinaya iyo fadligiisa wuxuu fasiray xadiidku gacanta sare dee inay tahay ta wax bixinaysa maadaamuu nebigu yihi wayabda'u axadukum biman yacuul lamala qaldi kara xadiidka oo qowlka sheegaya gacanta sare inay tahay ta wax qaadanaysa qowlkaas suufisamkaa iska leh oo waa qowl qalaba nafaqadii inay awlowiyaad leedahay oo qofka nafaqadiisu waajibka tahay baad ku horraysiin ka sunnahana waad kusii xigsiin doontaa marka adigoo weliba ajri niyoonaya qofka nafaqadiisu ay waajibka kuu tahay aad beelinaysa carruurta iyo dumarka ilaahay baad ajri kaga doonaysa xataa maa tajcalu fii fi imra'atik buu nebigu sacad ku leeyahy ilaa sadaqa lagaaga qoraya waxa oolidaada afkeeda aad gelinaysa iyo carruurta adigoo kohanaya oo huruufayaha siinine taxtasib min allahi ajran ilaahay baa ajir kaga dooni nafaqada ugu waajibsan waa ta dumarka maadaamuu nebigu ui huna cawaanun cindakum waar waa qaar aad soo qafaalateen oo idin xadhiban cawaan waa kuwo masiraat dee reerkoodii bay kaaga timi adigoo aday ku xaniban markaa inaad u dhagoolayso aadna ama iyadii aad wax ka doonto waa qalad ikhtalafa alculamaau hal lilmarati fasku nikaaxia idaa actana zawjuha binafaqati am la culimada islaamku waxay isweydiiyeen gaba hadduu ninkii masruufkii waayo gabadhu ma fasakhan kartaa dahaba alaimatu halaaa malik shaafici axmed saddexdaa midab waxay ku tegeen ilaa anahu yufaraqu baynha baynahuma bidalaliha hadday iyadu samri kari weyday codsato ay tiraa waan ka dhaqaajinaya meesha gurigan madow yuururi maayo ka dhaqaajinaya haddii halkaa ayse soo taagto saddexdaasi waxay ku tegeen ha xaq bay uleedahay fasakaada laakiin qaadigaa fasakhaya si aan muran u imanin cumar ibn cabdilcaziiz rabiicata aray xamaad cabdiraxmaan ibnu mahdi isxaaq ibnu rahwey abi cubayd raggaa saasay ku tegeen fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan bay daliishadeen gabadha si wanaagsan ha loo hayo ama si wanaagsan ha loo sii daayo haddii aan waxba la sayn dee si wanaagsan ilaa looma haye ibnu mundir oo in badan ijmac soo naqilaa wuxuu ihi habata ana cumara kataba ilaa afraadi alajnaad sidaa aynu hore usoo shugin abu xaniifa wuxuu leeyahy fasak ma laha waada maxaa xala wuxuu leeyahy ha amaahato ama ha wada buud amaahdaa ama ha wada hana iska sabirto ko amaahdaasun baa ku biiri doonta isaga qaadigun bay ogeysiinaysaa dabeedna wuxuuna loo amaahanaya wax waa meel la kala amar qaadanaya de itaaba lawaana de hadalba ma joogo adigu qowlka macruufkii waa masale markaa culimada islaamku saasay u badan inay fasak leeda laakiin waxaa kasii wanaagsanee ninkeeda u sabirto oo caruurteeda u sabirto saaad dumarkii saxaabiyaadka ay yeeli jireenoo iyadoo shaygan xaqba u leh aanay ku degdegin ama aanay dee adduunya jacayl qaadin saasaa wanaagsan allahuma ilaa dee haddii uu canaatamayo oo isagoo xoolihii haya uu siin waayo oo cid uga qaado oo uga maroojisana ay weydo dee marka taasi waa gaar laakiin marka aan hagrasha jirin laysogol yahay saamaxaadaasa wanaagsan وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجuل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال nin baa نبga u yimid oo yihi yا رasuuل اللhi عindيi dيnاr ninkani siminaar baabu dadka ufuraye wuxuu yihi gini baan dehaya xagga masruufka marka la eego qaala wuxuu ihi anfiqhu calىa نafsik naftaada ku bix dee adigu cun qaala wuxuu hi عindيi آakخر hadda mid kalaan hayaa qaala wuxu uhi anfiqu calaa waladik ilmahaaga sii weliba waa ka aan qaangaadhina yar qaala wuxu uhi cindii aakhar hadda gini saddexaad baa jira qaala wuxuu uhi anfiqu calaa ahlik xaaska sii qaala wuxuu uhi cindii aakhar mid afraad baa jira qaala wuxuu uhi anfiqu calaa khaadimik ka kuu shaqaynaya sii qaala wuxuu uhi cindii aakhar mid lixaad baa jira mise shanaad qaala anta aclamu adaa yaqaan meeshaad ku bixinayso ama dhiga ama cidsii waay ninkaas farsamada wanaagsan buu u sarifay sarifkaas wuxuu uga jeeday maaragtay in sida loo kala horeysiinayo akhrajahu shaafici wlafdu lahu abu daud akhrajahu nasaa-i walxaakim bitaqdiimi zawjati cala lwalad riwaayadaa xaakim waxay sheegaysa in ilmaha laga horeysiinayo oorida oo marka u horeeya wuxuu naftaada si wuxuu ku xigsiiye xaaska si intaan ilmihii yaraa la gaadhinba ninkani wuxuu doonayay markaa cilmi buu meesha ka soo saarayay jaryan calaa usluubi alxakiim anta aclamuna waxay sheegaysaa adaa yaqaana de intaa wixii ka dambeeya mar haddii dadkii waxooda kugu waajibeen aada wada meelaysay de adaa yaqaan halkaad dhigaysa ama ku shaqo tag ama qofsiya hada sa laakiin horta dadka dabool baahidooda tartiibtaas u sameeyey waaya waxa u horeeya qofka laftiisii oo intuu dee isagii horta bal xaaskii iyo carruurtaba naftiisaa ka horeysa inkastoo qofka si wanaagsan u fikirayo laftiisa naftiisa uu ka qaado haba iska gaajoodee carruurta iyo xaaskaba uu siiyaba waxaa ku xigaya xaaska riwaayinka qaarkood siay tilmaamayaan riwaayinka qaarkoodna ilmaha yar weladka marka la sheegayo waa weladkii yaraa ee biilkiisu k ku waajiba kii isagu qaangaadhka ahaa dee adaaba wax kuleba halkaa waxaad ka arkaysaa in aabbihii iyo hooyadiiba waxaa ka soo horeynaya ilmaha yar iyo xaaska khaadimku goorta uu imanaya dee waxa weeye mar aan laga yaabo aabbaha iyo hooyadu inaanay joogin xadiidkan kalena eeg can bahsi bni xakiimi can abihi can jaddi radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan igu ihi rasuul allow man abaru yaa ugu biri badan samafalka aan bixinaya yaa ugu mudan man axsanu bixusni saxaaba inaan inaan u samafalo yaa ugu haboon abaru abaru macnaa waxay sheegaysaa man abaru markaa waa ficil weyi abaru ismu tafsiilna way noqon kartaa ficilna way noqon kartaa mudaaric laakin waa ficil mutaaric mudaaric imika oo hamsat lmutakalim ay ku jirto macnahedu waxa man man uxsinu ilayhima wa asiluhuma yaan u samafalaa man abaru yaan u samafalaa samafalkayga yaa u mudan kow number one-ku waa kuma qaala wuxuu ihi ummak hooyadaa qultu waxaan uma man yaa ku xigaya qaala wuxu uhi umaka hooyada qultu waxaan uma man qaala umaka hooyada waa saddex jeer qultu uma man qaala abaaka aabbaa kusii xigaya uma alaqrabu faalaqrab waxaa ku midiba midka uu kaaga sii dhow yahay ayaa kusii xigi doona budi xadiidkaasina saasuu xus labada xadiid baa markaa la isla akhriyaya kaa hore muxuu yidhi aynu soo arkayni dee tartiib buu sameeyey xadiidkaa hore aanay ku jirin labada waalid halkanna labadii waalidbaas ayaa halkan taagan marka xadiidkaa hore iyo kan dambe wuxuu sheekhu isugu xigsiiyey way isfasirayaan oo liiskaa hore sidiisaasuu yahay naftaada ooridaada ilmahaaga yar ka guriga kaaga shaqaynaya saddexdaa waxaa kusii xigaya aabbiyi hooyo labada nas isma tanaaqudayaane oo iskama hor imanayaane way istakaamulayaan way isdhamaystirayaan sharaxa alxadiiثaani fiihima daliil calى wujubi الnafaqati calى اlqariib min usuuli wa furuuc wa calى wujubi nafaqati al zawja lizawja wacalaa wujuubi nafaqati calى alkhaadim in lagu biiliyo qofkaa wixii ku filan baana la siinaya awalu shayin yabda' bihi annafsu uma zawja labadaasa isku xigaya bacda zawjati اlmamluuk uma tati um hooyadii baa kusii xigaysa d dabeetna aabihii wey uma tati nafaqat aqaarib dadkii aqaaribtahaa ee xigtadahaabaa markaa wixii la siinayo haddana loo qorshayn yuqadamu minhum اlaham calaa xasabi lmiiraas sidii dhaxalka ay kugu soo kala xigeen iyadoo midiba midku ka baahan yahayna dee la eegaya xadiidka waxaa ku sugan xagga samafalka iyo u naxariisashada iyo udeeqida iyo waxsiinta aabbaha hooyaa ka horeynaysa aabbaha hooyadiibaa ka horeynaysa hooyaduba waa dumara garo marka xaggii samafalka islaamku wuxuu badiyey dumarkiibuu badiyey oo raggaba uu ka badiyeyba intan ay eegayaan imaan laawayaashu maxaa laba qoriya oo ragga laba qori looga dhigay bal hata tanna eeg iyana waa islaan saddex baa looga dhigay saddex qori baa looga dhigay macnaheedu waxa weeyaan isagii wuxuu leeyahay wixii meeshaba xaggii samafalka kuwatar buu leeyahay rubuc alaaatu arbac waxale ruuxii dumarka ahayd waxaa laga eegayaa wixii la xidhiidha waxsiin iyo naxariis iyo ilaalin iyo xagga dumarkaa ku badan taha laakiin wixii hormuudnimo iyo maamul iyo karaamayn ama mudnaan xagga raggaa ku badan tahana labada marka si caama u eegto ida anfaqa rajulu calaa ahlihi nafaqatan yaxtasibuha fahiya lahu sadaqa markuu qofku biiliyo reerkiisa isagoo ilaahay ajri ka doonaya sadaqay u noqon hallo waxa biil oo dhamin liiska sadaqadu kugu biiraya intase la xusuustaa iska yarba intuu qofku qaanabaadooda iyo iska reebaya uun uu leeyahy maantana maxaa jira waxa dee bal hooya hooyadaa intuu ku jiro u isdhaafinayo ayuu ilaawayaaba inuu ajri niyoodaba waay qultu ya rasuul allah hal lii fi bani abi salama ajrun idaa anfiqu calayhim walastu bitaarikatin inamaa hum baniya nacam laki ajrun ma anfaqti calayhim xataa xaas wixii ay soo heshay caruurteeda siinayso iyaduna waxay ku leedahay ajri iyo nafaqa saas wey marka halkaa waxaa ka muuqday nafaqadii qariibka nafaqadii orida nafaqadii xayawaanka aynu leenahay ayaa halkaa ka muuqatay iyo addoomihii qaybihii nafaqadu sheekhu halkaa kusoo xusay waa xaqii lagu lahaa ninka xaqii gabadha lagu lahaana dee qayb waxaynu ku soo marnay nuugmadii iyo ribaacii iyo jaqsiintii qaybta kalena waa alxadaana xanaanada xadaanada korinta la korinayo caruurta aabbihii iyo hooyadii labadaba waa lagu leeyay marka dabeedna sidaa loogu samafalo dadkii faraca ahaa waxaa la rajeynaya inay iyaguna waalidka u samafalaan laakiin nidaamkan qarbigu ay qaateen ama ummadaha gaaladu ee ah ilmuhu markuu dhasho in aabbaha iyo hooyada laga qaado xanaano la geeyo marka isagoo mujo ah markuu soo baxo xanaana la geynaya iyadiina inta iska xirxidhatay koleygeedii qaadataabay markay yaro ladnaato xafiiskii u shaqo tegaysa odaygii iyo islaantii markay gaboobaanna xanaana labadoodii la geynaya iyagiina halkaasaa lagu libdhinaya taasi waxa weeyaan nidaamka islaamka mid ka soo horjeeda oo wixii naxariistii waalidnimo la odhan jiray iyo naxariistii ubadnimo la odhan jiray meesha way ka baxday ilmi yaraa kol haddii xanaano lagu soo koriyey markuu caqliyaysto ama qaan gaadho ayaa la odhanayaa waxaa jira laba ku dhalay iskamaad soo bixinuune qaar ku dhalaa hadda jira markaasuu leeyahy ma runbaa inay qaar i dhalay jiraan de haya way jira haddana yaad iska soo baxday waa la dhalaa dadka eh dee bal markaasaa la odhanaya halagu tuso hal mar buu soo arkayaa muddo markuu joogo mar kalea la tusayaa maba xiisaynayaba leanna naxariistii iyo xanaankii waalidnimada dee muu soo aragba muu soo arag markay kolkay waaweynaadaan samafal uu ka sugayo waalidku ilmaha ah ma jiro ila samafalkii kamu helin marka saasay ku kala duwan yihiin qofka lasoo tarbiyeeyey ee waalidkiisii soo koriyey iyo qofka ama dibsirkaa ama la dayacay ama xanaano la geeyey labadaasi way kala duwayen xagga naxariista midna wuxuu ka helayaa waalidku xaqiisi midna ma jiraba allah subxana wa tacaala